gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kala duwan ayaa xariga ka jaray dhismaha wado muhiim ah oo dhex marta xaafada farjana gaar ahaan waaxda horseed dhismaha wadadan oo ah mid jay ah ayaa waxaa si isku tashi bulshaa uga qayb qaatay ganacsatada magaalada kismaayo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo ka hadlay dhismaha wadada xariga laga jaray iyo muhiimada ay bulshada u leedahay ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta wadadan haddaynu ka shaqaynayno inaynu inagoo isku tashanay culimadii ganacsatadii saraakiishii aanu waddooyinka kismaayo maanta furaynahay farxad gaare aniga ii tahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo si gaar ah maamulka dowladda hoose gaar ahaan xogayaha dowladda hoose oo shaqadaanisa u xilsaarnaa waannu isqaybinay waxaanu waxaanu yeeshaa halkaa gal annaguna meel kale halkeelaan fooda daray waxaan ugu darnayd halkaan dad baa waddada tan ishortaagay haddaannu horumar ka shaqaynayno oo maslaxadda dadka laga shaqaynayo inaanaan qofna waa reer hebel iyo magacaanu le aanaan u dayne danta guud aanu fiirino waa go'aan dowladda hoose waan labada ogyahay taas waxaan rabaa inaan mar labaad uga mahad celinayo guddoomiye ku-xigeenkan xogaa dowladda hoose waxaan rabaa inaan kale oo mahad gaar ah u celiyo kambaniga khaalid oo madax ka yahay injineerka tiitow waalidkoo loo bixiyana waan idinka mahad celinaynaa laba dhinac weeye inaad magaalada ka shaqayseenna mahad gaaray noo taha baan idinka celinaynaa inaad waalidkiin u sadaqaysateenna farxad kaloo gaarayna gelinaysaa waxaan leenahay ilaahay odaygii ilaahay habeenka aakhiro dembi dhaaf oga yeelo sadaqajad allah uga dhigo waxaana ku boorinayaa cidda kaloo waxhaysatahay inay arrintaa ka wada shaqayso annaga hadda waxaanu samaynay waddo dhan baanu rabnaa inaannu calaamadino oo geedaha lagu beero waxaanu rabnaa waxaan u bixinay waddada sadaqadaa la yidhaahdaa ninkii aabbihii geed u beeraya hooyadii u beeraya annagaa waraabinayna isaga waxaa laga rabaa inuu beero keliya hadhowna ajarkiisa qaato marka waalidkeen inaan waxu sadaqaynahay waa shay muhiima adduun iyo aakhiraba innaga inoo fiican marka taas mar rabna macelinayna waxaan leenahay waxaynu ku noolnahay magaaladan kismaayo soomaalida waxay tidhaahdaa reeryaa lagu dilaa ninka la jooga soo ma haddii hadda dadka meesha degan oo kismaayo degan ama dowlad ha ahaadeenoo maamulka dowladda ha ku jirin ama shacab ahaadeene iyagaa waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan magaaladan quruxdeeda ciddii kale markaad wax samaysatid yaa lagu taageerayaa waxaa lagu siinayaa waxbaa loogu darayaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabku waa shacab fiican waa nala shaqeeye halhalka xunna haddii dowlad baa nahay oo waxaanu ku soo toosinnaa si sharci ah inuu waddada qaado shacab weynaha reer kismaayood waan u mahad celinayaa aduu ganacsataa ahaan lahaa qaybihiisa kala duwan oo dhan waxaan uga mahad celinayaa maamulka dowladda hoose siday noola shaqeeyeen